فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah diyaarad maanta shil ku gashay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho hogaamiyaha imaarada islaamiga ah oo sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka uu ka socdo dalka afghanistaan arrinkaasna marnaba aanay gorgortan ka geli doonin soona hadal qaaday qadiyadda falastiin waxaan idiin soo gudbi doonnaa warbixin ku saabsan bayaanuu ku saxiixan yahay mowlabi hibatullah sidoo kalena soo gudbinaysa dardaaran ku socda mas-uuliyiinta imaarada barnaamijka sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xafad lagu maamuusayay macallimiin dhammaysay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka oo lagu qabtay magaalada jilib ee jubbada dhexe ijaaso weyn oo la guddoonsiiyey iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka soo qayb galay kuwaasi oo kelimaad ka jeediyey xafladii lagu maamuusayey ayaad caawa dhowxa ku dhegaysa doontaan waxaad sidoo kale caawa dhowxa ku maqli doontaan mid ka mida culimmada oo baraarujiyey qodobo muhiim ah sida axkaamta ciidda khaladaha dadka qaar ka dhaca maalmaha ciidda oo ku aadan agabyada carruurta loo iibiyo iyo caawinta dadka danyarta ah sidoo kale barnaamijka dhowxa waxaa qayb ka ah ramadaan bishii futuuxaadka
السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo faahfaahsan waa sagaal iyo labaatanka bisha ramadaan sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada aan ku bilowno qodobka ugu horeeya diyaaradda ayaa maanta waxa ay shil ku gashay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho diyaarad lagu magacaabo saacid ayr oo ay leedahay shirkadda salaama ayr ayaa maanta waxay shil ku gashay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho diyaaradda ayaa waxaa la sheegay inay u bixi waayeen taayarada taasina ay keentay inay ku degto goob waxyar ka fog garoonka iyadoona ilaa iyo hadda aan lasoo warin khasaaro nafeed toddobaatan iyo sideed qofood oo isugu jira rakaab iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa saarnaa diyaaraddan waxaana ay kusii jeeday magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya دين عظيم هو السامي لدين عظيم هو barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqoon ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa qodob muhiim ah oo ku saabsan axkaamta ciidda iyo qodobo kale balse aan ku horumarno markaan hogaamiyaha imaarada islaamiga ah ayaa wuxuu sheegay in ku dhaqanka shareecada islaamka uu ka socdo dalka afghanistaan arrinkaasna marnaba aanay gorgortan ka geli doonin mowlabi hibatullah oo ah hogaamiyaha ayaa wuxuu soo hadal qaaday qadiyadda falastiin isagoo dhanka kala diray dardaaran ku socda mas-uuliyiinta imaarada waxaynoo akhrinaya wariyahena salmaan axmed hogaamiyaha guud ee imaarada islaamiga afghanistaan mowlowi hibatullah ayaa soo saaray bayaan hambalyo ah oo ku socda guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan reer afghanistaan kaas oo uu sidoo kale kaga hadlay arrimo xasaasi ah oo la xidhiira dalka iyo dowladnimadiisa salaan iyo furfurasho kadib wuxuu hibatullah amiirka imaarada islaamiga afghanistaan ku yidhi fariintiisa dhammaantiina waxaan idinkugu hambalyaynayaa munaasabadda ciidulfitri almubaarak alleh idinka aqbalo soonka salaada sadaqaadka allebariga iyo cibaadaadka kale isagoo sii hadlaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyey ugu horrayn waxaa waajib nagu ah inaan allah uga mahadinno inuu nagu galladaystay nidaam islaami ah oo sharci ah waxaan ku hoos nool nahay nidaamkaas daahirka ah alle mahadii waxaan ramadaan ku soomnay jawi nabdoon si la mid ahna sidaas ayaan ku ciidaynaa annagoo ku dabaaldegaynaa amni ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga wuxuu aad u adkeeyey ahamiyadda ay leedahay in allah looga mahadiyo nicamta weyn ee uu ku galladaystay reer afghanistaan isagoona sheegay in haddii lagu kufriyo allah uu allah ku goodiyey cadaab xanuun badan culimmadana ay waajib ku tahay in raciyada iyo hoggaanka imaarada ay ku hagaan oo ku hanuuniyaan inay addoommo dhab ah allah u noqdaan islaaxa ixsaanka iyo cibaadadana ku dadaalaan marka laga hadlayo ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan yidhi jihaadka waddada allah waa mid ka mid a arkaanta muqadaska ee islaamka ahdaafta ugu weyn ee laga leeyahay rukniga jihaadka ayaana ah sarayeelidda kelimadda allah iyo hirgelinta shareecada islaamka haddaba si loo xaqiijiyo hadafkaas weyn ee jihaadka loona ilaaliyo nafurkii ay bixiyeen mujaahidiinta waxaa imaarada islaamiga mudnaanta koowaad siisay hadafkaasi aasaasiga ah iyadoo dadaal welibana ku bixisay xaqiijintiisa maxaakiimta shareecada islaamka ayaana heegan u ah hirgelinta cadaaladda reebidda dulmiga difaacidda madluumiinta iyo fulinta xuduuda sharciga ah iyo tacsiirta noocyadeeda kala duwan iyadoo lagu jaangoynayo mabaadi'da shareecada islaamka mana jiro wax kala sooc ah ayuu yidhi mowlowi hibatullah amiirka imaarada islaamiga afghanistan waajib ka saaran qof kasta oo muslima waxa uu yahay inuu difaaco maxaakiimta shareecada islaamka ku qanco go'aanadeeda una hoggaansamo iyo sidoo kale fulinta awaamirta ka soo baxaysa mas-uuliyiinta shaqadoodu tahay al-amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar looguna kaalmeeyo howshooda fardi weliba iyo koox kastana ay aqbasho shareecada islaamka ayuu hadalkiisa sii raaciyey amiirka imaarada islaamiga afghanistan marka laga hadlo jaanibka waxbarashada wuxuu amiirka imaarada islaamiga sheegay inay hirgeliyeen xarumo waxbarasho iyo maraakiis cilmi kuwaasoo lagu barto culuumta shareecada iyo maadiga isagoo intaa ku daray in degmooyinka gobollada ay ka fureen xarumo waxbarasho oo u gaara carruurta agoomaha marka laga hadlo amniga ka jira dalka afghanistan wuxuu mowlowi hibatullah sheegay in labaatan sano kadib dalka uu yahay mid nabdoon dadkuna ay ammaan u heleen naftooda maalkooda iyo cirdigooda reer afghanistanna wuxuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta ku howlan sugidda amniga jaanibka dhaqaalaha dalka wuxuu amiirku sheegay in waajibaadka diineed ee saaran hoggaanka imaarada ay ka mid tahay inay daneeyaan jaanibka nololeed ee bulshada iyadoo lala dagaalamayo faqriga fursado shaqana loo abuurayo dadka wuxuu sheegay in imaarada islaamiga ay tallaabooyin dhowr a qaaday mashaariicda qaarna ay dhaqan galeen kuna howlan yihiin hirgelinta mashaariic kale oo ila dhaqaale u noqda bulshada reer afghanistan si kelikeli ah iyo si jamaaci ahba isku daya inaad abuurtaan fursado shaqo hirgeliya shirkado ganacsi iyo warshado u gogol xaara tacabka iyo warshadaha garab istaaga imaarada islaamiga xoojiyana dhaqaalaha dalkeenna oo alle tala saarta oo qaada dhammaan waddooyinka mashruuca ee lagu kasban karo risqi xalaal ah iskana ilaaliya mucaamalaadka xaaraanta ah oo kasbada maal xalaal ah hana ku tiirsanaanina dadka kale ayuu yidhi amiirka imaarada islaamiga mowlow hibatullah marka laga hadlayo lamacaamilka jihooyinka kala gedisan ee ka baxsan reer afghanistan wuxuu mowlowi hibatullah sheegay in dhammaan cilaaqaadkooda gudaha iyo dibadda ay ku jaangoynayaan tiirarka shareecada islaamka marka laga hadlayo lamacaamilka jihooyinka kala gedisan ee ka baxsan reer afghanistan wuxuu mowlowi hibatullah sheegay in dhammaan cilaaqaadkooda gudaha iyo dibadda ay ku jaangoynayaan tiirarka shareecada islaamka mar uu soo hadal qaaday qadiyadda filistiin wuxuu ku tilmaamay inay tahay qadiyad u taalla guud ahaan ummadda muslimka ah isagoo ugu baaqay ummadda inay samayso wax weliba ay awooddo oo ay ku difaaci karto dhibanayaasha reer filistiin dhinaca la dagaalanka daroogada iyo maanduuriyaha wuxuu sheegay amiirka imaarada islaamiga afghanistan in guul weyn laga gaaray arrinkaas ayna si wanaagsan isku kaashadeen shacabka iyo mas-uuliyiinta hawshaas loo xilsaaray wuxuuna intaa ku daray inay jiraan dad daroogada in muddo a isticmaalayey kuwaasoo lagu xareeyey xarumo dhaqan celin iyo caafimaad ah ugu dambayntiina lagu wareejiyey ehladooda iyagoo bilaa daroogo ah fariinta hambalyada ciidulfitr almubaarak ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada wuxuu hogaamiyaha imaarada islaamiga afghanistan ku diray talooyin iyo dardaaranno muhiim ah oo ku socda mas-uuliyiinta imaarada islaamiga waxaana ka mid ah in mas-uuliyiintu ay xil iska saaraan howlaha loo igmaday maadaama qaraaraadka ka soo baxaya wasaaradaha ay ku xihan yihiin xuquuqda inta badan shacabka reer afghanistan in xiriirka ka dhexeeya mas-uuliyiinta dhexdooda uu noqdo xiriir walaaltinimo iskana ilaaliyaan anaaniyada iyo khilaafaadka waddadaasna ay tahay tan lagu ilaalin karo miraha jihaadka laguna xoojin karo nidaamka islaamiga ee dalka ka hana qaaday inay dhimrin iyo naxariis kula dhaqmaan raciyada sugidda amnigana aanay ku imaanin dhiig badan oo la daadiyo balse amniga uu ku yimaado hirgelinta shareecada islaamka iyo fulinta cadaaladda amnigana uu meesha ka baxayo marka laga hor yimaado shareecada sidaas darteedna ay lama huraan tahay in mas-uul weliba uu naftiisa islaaxiyo inay iska ilaaliyaan dulmiga maxaa yeelay habaarka hal qof oo madluum ah ayaa jiridda u siibi kara nidaamka ka jira dalka oo dhan sababtoo ah baryada dhibanaha ma jirto xijaab u dhexeeya iyada iyo allaah cadowgeena wuxuu isha ku hayaa oo uu sugayaa in dhexdeenna uu khilaaf ka dhex qarxo si la mida khilaafkii soo kala dhex galay mujaahidiinta markii la jebiyey midowda soofiyeed laakiin waxaan ku leenahay damacaasi ma hirgeli doono caradiinana ku dhinta shacabka afghanistan aad baa loo dulmiyey nafur badanna wuu bixiyey sidaas darteed waa inaad u turtaan oo aad u naxariisataan waa dadkii daraad guryahoodana dejiyey cuntadoodana aan la qaybsannay haddii aan maanta ilowno waxay ka dhigan tahay dulmi iyo khiyaano aanu ku samaynay dhaqanka noocaas ahna ma ahan mid ku wanaagsan qof mujaahid ah ma bannaana in qofka loo dhibaateeyo si dulmi ah ka hor inta aan qofka la xirinna waa inaan baarnaa in dacwada laga soo gudbiyey ay dhab tahay marka iska ilaaliya inaad qofna si xaqdarro ah dhib ku gaarsiisaan imaarada islaamiga dhexdeed kaalin iyo boos kuma lahan haybsooc nin ka soo jeeda koonfurta ayaa mas-uul ka noqonaya waqooyiga mid waqooyiga ka soo jeedana wuxuu mas-uul iyo adeega ka noqonayaa koonfurta kala fadli badnaanshaha waa mid ku xidhan alle kacabsiga ammaanada iyo kartida marka ma habboona in fikradaha la xidhiira qowmiyadda luuqadda iyo gobolka ay dhexdeena boos ku yeelato qof cudurkaas qaba haddii uu idinku dhex jirana waxaa waajib idinku ah inaad dawaysaan oo aad waanisaan haddii aad aragtaan qof baahan u degdega inaad wax u qabataan idinkoo aan isweydiin waa kuma iyo halkee ayuu ka soo jeedaa wakhtiga wuu dhammaan doonaa waxaa habboon in jiilasha soo socda aan uga tagno taariikh wanaagsan iyo nidaam maamul oo hagaagsan ihtimaamkeenna ugu weynna waa inaan ka dhignaa aakhiro iyo sidaan ku gaari lahayn raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala dhiirigeliya dadka oo jeclaysiiya axkaamta iyo akhlaaqda islaamka uguna yeera si wanaagsan intii aad adeegsan lahaydeen awood iyo maqoonin aan daruuri ahayn ad adaygu dadka way idinkaga didayaan dabacsanaantana dadka way idinku jeclaanayaan isku daya inaad iloobin dhaqankii wanaagsanaa ee aad lahaydeen maalmihii jihaadka sida inaad dhexdiina wax barataan aadna u ilaaliya xidhiirhka aad la leedihiin qur'aanka akhriya oo kala dhigdhiga maalinkiiba ugu yaraan hal jeer ha ku farxina shaqooyinka muuqmuuqda ee laydiin dhiibayo hana ka murugoonina marka laydinka casilo oo quluubtiinna ha ku xidhina xilalka kuna waana qaata shakhsiyaadka sumcadda xun ee ka mid a nidaamkii hore kana fogaada habdhaqannada idiin soo jiidaya ceebta iyo tuhmadda oo ku dadaala inaad lahaataan akhlaaqda salafkii saalixa ahaa ayuu yidhi mowlowi hibatullah isagoo la dardaarmayey mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ugu dambayntii wuxuu amiirka imaarada islaamiga afghanistan soo jeediyey munaasabadda ciidulfitriga awgeed in dadka wax haysta ee ladan ay ka warqabaan fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta maadaama ay walaalaheenna yihiin waajibna ay tahay inaan garab istaagno gebagabadii waxaan dhammaantiinna idinkugu hambalyaynaynaa mar kale ciidulfitri almubaarak dhammaantiina allah idinka dhowro sharta iyo dhibaatada allah ayaana towfiiq idiin weydiinaynaa ayaa lagu soo khatimay bayaanka uu ku saxiixan yahay amiirka imaarada islaamiga afghanistan mowlowi hibatullah عيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa mid ka mid ah culimada ayaa wuxuu baraarujiyey qodob muhiim ah sida axkaamta ciidda khaladaadka dadka qaar ka dhaca maalmaha ciidda oo ku aadan agabyada caruurta loo iibiyo iyo sidoo kale caawinta dadka danyarta ah arrintan waxaa baraarujiyey sheekh jaamac moxamed cusmaan sheekh cabdul ilaah waxaa wareystay wariyeheena mahad cubayd cali maadaama ay ciidulfitri almubaarak nagu soo dhowdahay bal marka hore ee dadku si ay axkaamta ciidda wax uga sii ogaadaan ciidda axkaamteedii iyo aadaabteedii wax ka mid a ilaahay eh, dadka muslimiinta wuxuu u jideeyey eh, laba ciidood sanadkii ciidulfitri waa ciid aladxaa labadaasaa maaragtay ciidood bay muslimiintu leeyihin oo sanawiga ah iyo ciidda usbuuca oo maalinta jumcaha marka ciidaha iyaga waxa weeye shacaa'ir muslimiinta u gaara oo ayaamo ay farxaan oo ayaamo ay maaragtay isu naxariistaan iskaalmeeyaan la isbooqdo qaraabada la xidhiidhiyo ciidulfitri waa ciidda maaragtay marka ramadaan dhammaado aynu tukanno Eh, waana maalinta u horeysa bisha shawaal ayay ayay ku beegan tahay dadku markaa kolley hadda diyaargaroob baa iska jira dadku markay ciiddii hadda waa u diyaargaroobeen oo waxay la tahay waxay xidhan lahaayeen iyo waxay maaragtay dharki iyo waxaa waa gateen laakiin maalinta iyada ah marka habeenka uu shawaal kowda tahay takbiirta ayaa noo bilaamaysa subaxiina waxaa ciideena ayaynu u baxaynaa musallihii meesha lagu tukanay ayaa la aadayaa waxaa sunna ah marka in maaragtay dadku intayan musallaha aadin ciidan oo kale tahay fitarka ay sii afuraan sii quraacdaan subaxii wuxuun afka ay sii geliyaan timir iyo wixii lamida iyo waxay heli karaan oo maaragtay ay intayan salaada aadin taasaa la sunneeyey waxaa kaloo sunna ah marka dadku waddada ay ciidda ku aadayaan iyagoo ciidda marka u socdaan inay sii takbiirsadaan markay soo laabanayaanna waddo kaleo tii marka hore ay mareen aan ahayn ay kusoo laabtaan guryahooda markay kusoo laabanayaan waxaa la sunneeyaa iyadana dadku inayan gaadiidka qaadan ee ay luku tagaan meesha ayaa u ajar badan oo u fiican waxaa kaloo dii la rabaa maadaama meeshii la wada baxayo rag iyo dumarba la wada baxayo inaan ikhtilaad is- iyo isdhexyaac uusan dhicin oo ay kala soconadaan raggii iyo dumarkii aadaabta ciidda ayay ka mid tahay isla markaa musallaha markii la tago s- waxaa la rabaa si degan in loo dhaqmo dadka ciidda iyo musallaha ha- maamulkiisa hayana loo dhigan nuglaado ciidan markaa marka masallaha la tago wax salaadoo ka horeeya oo labada ragcadood ciidda wax ka horeeya oo salaada ma laha Eh, khudbadana salaada kadib ayay noqonaysaa oo khudbada iyo salaada waxaa horeeya salaada horeysa marka salaadu dhamaatana imaamka ayaa istaagaya oo dadka maaragtay wixii uu sheegay khayra u sheegaya Eh, maalin caynkaas wey maalintaas waana maalin farxadeed waxaa weeye waxaa iyadoona kala banaanayn maalinta inuu qof soomo ayaan banaanayn islaamka kuma banaana oo maalinta maaragtay ciid waa maalin waxaa weeye yoomu aklin waxaa weeye wa shurbin saasuu nebiga noo sheegay sal alla alay salam marka ciidda axkaamtaas ayay leedahay iyo aadaabtaas waxaa markaa dadku markay u farxayaan oo ciidda ay gelayaan oo ay u diyaargaroobayaan waxaa laga yaabaa inay akhtaa ka dhacdo oo dadka waxyaalaha aan sharciga ku bannaanayn ay ciidda maaragtay ama ilmahooda u gadaan ama maaragtay ay ma- ay meesha la yimaadaan ama ay guryahooda geystaan oo ay ka soo gataan suuqa laga yaabaa hadda ayaantan waxaaba la sheegayaa inay suuqa soo galeen sida masas iyo baranbarooyin iyo maroodi iyo wax noocaasa waxaynuna ognahay taswiirta eh, inay ay mamnuuc tahay islaamka maaragtay wax noo nafla ah in la sawiro oo qofka yowm alqiyaama waxaa lagu odhanayaa eh, naf geli baa lagu odhanaya waa lagu ciqaabaya qofka qof, eh, wax naf samayn kara gelin kara ma jiro waa ciqaab bay u tahay iyo cadaab in la yidhahdo shaygii uu sawiray ama shaygu maaragtay uu uu isagu maaragtay uu sameeyey naf geli qofka muslimkaana waxaa weeye de waxyaalahan gaalada iyo ay ku dhaqaan dadka aan diinta lahayn inay iska raacaan oo wixii ayagu kuwaas ku cayaaraan ba layskaga cayaaro ma banaana ciyaar iyo waa la ogolaaday maalinta ciidda iyo in la farxo iyo in ilmaha laga farxiyo iyo dadka oo dhanba laakiin waa ilaa fi xuduudi sharc maarata intuu sharcigu ogol yahay laakiin waxyaala maaragtay aan banaanayn hadda mathalan markaad ilmahaaga usoo gadid baranbaro dhaqdhaqaaqaysa ama ama kahrabaa'aya oo soconaysa yacni ilmaha maxaad ka filaysaa baranbaradu waa shay waxa weeye mustaqbaxa weeyaan foolxun weeye min al- xun weeyaan marka ilmihiiba baranbaradii oo le- ay ahayd maaragtay in lala dagaalamo oo guryaha lagala dagaalamo oo la buufiyo oo maaragtay caafimaadka u darayd oo akhlaaqda iyo aan ku ficlan islaamku maaragtay in ilmihii uba ka dhigto wuxuu ku cayaaro laga yaaba berri tan alcaabta markuu maanta ku cayaaro berrina midda soconaysa oo musqulaha kasoo baxda inuu gacanta la galo waana aad arrintaas waa arrin aad u foolxun marka qofka muslimka ee ilmihiisa ilmaha waxaa u gadaya ilaah inuu ka cabsado ayaynu ku boorin lahayn oo u sheegi lahayn waxaa la mid a masaska masas baa la- suuqa soo gala baa leeleeyahay oo ciyaar looga dhigaya ilmaha maska kan ilmaha berri khatar ku noqon karaaba maanta mas caaga ama maaragtay soconaya ayaad usoo gaday berri mas dhaba oo kii xaqiiqadaha soconaya hadduu arko gacanta la galo waxaa laga yaabaa inuu saa ilmahaagii wax ku gaadhaan ama maska uu dilo marka arrimaha noocaasa in laga waantoobo maroodiyaal baa la sawiray baa laleeyahay lo- ciidda loo keenay oo maaragtay dhaqdhaqaaqaya oo soconaya iyagana waad ogtihiin waxyaalaha maaragtay tasaawiirta guryaha in la dhigo inay inay mamnuuc tahay oo guriga ay maaragtay wax tas- taswiiri taalo malaa'igtu ayna soo gelayn oo aad nebigu inoo gadigay sala allahu alay salam aad ogtihiin marka dadka waxaan kula talin lahayn oo walaalaha muslimiinta aan ku odhan lahayn kolley alcaab ilmihina waad u gadaysaan lacagna waad bixinaysaan marka marka wax sharcigu ogol yahay oo sha- shalay baa ugogan jirtay baabuur iyo wixii lamid iyo iyo sa- wax dhaqdhaqaaqayo iska electronia wax dhiba ma laha laakiin waxyaalahan hadda soo kordhaya suuqa soo galay ayaa ayaa ayaan uga digi lahayn walaalaha maarata waa dhaqan xun weeyaan dadka inta badan waxaa sameeya waxyaalaha noocaasa baranbarooyinkan iyo masaskan iyo dadkan wathaniyiinta ahoor dadkan indha yarta reer- reer china iyo iyo wax lamida iyo hindooska maaragtay nimanka dabcaabudka handooska la yidhaahda hindida iyo waxaasaa sameeya oo waxaa iyaga wax fiican bayba u arkaan marka dhaqankoodii xumaa iyaga ay- in haddaynu ka qaadano weliba lacag ugu darro intaa waxay ay xumaa ee ay- dhaqankooda ee diinta kasoo horjeeda intaynu ka gadano maalkeennina aan ku bixino waa arrin aad u foolxun weeyaan laba laba dhinac ah khasaara xaqii caqiidadii iyo akhlaaqdiina wayna dhibaysaa xaqii jeebkeenni iyo maalkeennina wayna dhibaysaa marka insha allah walaalaha ilmahooda waxyaalahaas oo kale ayaan loo gadin ha laga waantooba insha allahu tacaala wax badan oo lagu ciyaaraa iska badan Eh, waxaa la ogol yahay maarata ilmuhu inay iska cayaaraan iska boordootamaan wax iska dhugmaha bartaan hadday waxyaalaha sida dee fardafuulka iyo islaamka maaragtay iyo dabaasha iyo waxyaalaha iyo dhugmeynta in wax la- leebka la gano waxaas waa nebiguba dadka oo inagu booriyey oo maaragtay oo nebigu waatuu soo maray niman carbeed oo meel ku dhugtamaya uu lahaa irmuu eh, banu ismaaciila fa ina abuukum kaana raamiyan callimuu awlaadakum asibaaxata wa rukuub alkhayla way soo aroortay waxyaalahaas oo kale iyo wixii maaragtay bannaan iyo la iska cayaaro iyo maaragtay waxyaala maaragtay dadka ka farxiya maalinta la sameeyo lama diidana laakiin waxaan soo galay suuqa ee maaragtay nimankan allaadiiniyiinta ah ee reer china ama reer indhayare iyo hindoos inoo keeneen in intaynu soo guryaheena keenno lacagna ka siino arrintaas waa arrin laga fiican yahay walaalaha markaa waan uga digi lahayn naftayda iyo iyo maaragtay iyo iyo iyo walaalaha waxaan kula talin lahaa waxa ayna ka dheeraadaan oo ka fogaadaan oo ayaan maaragtay ilmahooda dhaqan xumada ayaan ayaan barin Ee, su-aashan kale xigta waxay tahay een, shay ee, la xarimay sida ee, sawirka oo kaleento in guryaha la dhigto ama in la sawiro qofku hadduu ka ganacsado ka war uu ganacsiyaan usoo gato Eh, shayga muxarimka ah ee sharcigu xaaraamiyey in laga ganacsado ama guryaha la dhigto in laga ganacsadaa ma banaano ma banaano waxaa la yidhahdaa wax qiimaba ma laha xataa haddii lagaa burburiyo lagaa jebiyo maarata wax qiimo oo lagu lagu tacwiidinayo ama waxaagaas iga burburisada ii ii gud ma jirto xagga islaamka qiimaba kama laha waxyaalahaas maaragtay waxyaalahaas qiimo kama laho shay muxarama hadda mathalan ninka maaragtay eh, wax muxarama soo gadanaya khamri buu soo gatay dee wax qiimo ah ma laha hadduu khamri ama daroogo ama maandooriyo uu keeno oo laga daadiyo oo qof muslim xataa uu ka daadiyo munkarka uu reebo wax maal baa laga baabiyey ma odhan karo maalba muslimku uma aqoonsana wax noocaas maalba looma aqoonsana marka waxaan odhan lahayn waxaas waa waxaan banaanayn xaaraan weeye in lasoo gato arrimaha noocaas wax- waxa ilaahayba xaaraameeyey oo diintiisa ku xaaraana in adigu aad soo gato bulsho muslima dhex keento dembi weyn baad kala kulmaysaa waa waciid weyn baa xagga aakhiro aad ilahay kala kulmaysaa marka dadka walaalahaas ka ganacsanaya waxaa ama keenaya ama guryahooda soo gadanaya waxaanu kuwaanin lahayn ilaahay uga cabsada arrintaas oo iska dhaafaan intaa iyada ah waa tahay mowduucaasi iyo su-aalaha ku saabsan markii aan halkaasi u gudubno ugu dambeyntii dadka muslimiinta ah fariinta aad u reebaysa marka maxay tahay dadka muslimiinta waxa weeye waa waa- waa jasad waaxid weeyaan almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacdu bacdan mana banaana walaalkaaga muslimka ah oo baahan oo deriskaaga oo aad ogtahay inuu baahan yahay adigu inaad aragto oo maaragtay aad ma banaana wax banaan maaha waatuu nebigu sal slam lahaa wallahi laa yumin laa yumin آه، من كان جاره جوعانا وهو يعلم isagina dhergaya maaragta ma banaana Ja- jaarkaagii ama deriskaagii baad ogtay inuu baahi daran hayso adigii waxaad wax wal- wax kasta waad helaysaa waxaad labisato waxaad cunto meelaad fiicana ku noolaato isagina waad ogtay xaalkiisa adoo og haddaad arrintaa aad ku gacan ku siin weydo waa arrin aan ku banaanayn iimaankaagana wax u dhimaysa iimaankaaga laa yuuminu ku nabigu leey waxa weeye iimaanan xaqiiqiyan iimaan maaha diinta lagaa saari maayo oo gaal baad noqotay lagu dhihi maayo laakiin iimaan daciifa ayaa meesha ka imanaya qof mu- muslim sugan oo muslim dhaba ma tihid weeyaan macnaha im- mu'min dhaba ma noqonaysid iimaankaaga ayaa dhaawacan haddaad arrintaa iyada aad samayso marka dadka ay eh, ilmahoodu u gadaya dharka iyo waxay ku farxaan inay bal deriskooda iyo dadka muslimiinta kale ay yaqaanaan eegaan oo farxadda ay kala qayb galaan oo ay arrintaa ku kaalmeeyaan waa wax arrin aad xagga ilaahina maaragtay ay kaga helayaan abaalmarin weyn xagga bulshadana maaragtay isjacaylkeeda iyo walaalnimadeeda iyo midnimadeeda ka qayb qaadanaya wey سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaad ula dhegeysaneysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacday xaflad lagu maamuusayay macalimiin dhammaysay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka xafladan ayaa waxaa soo agaasintay oo qabatay xarakatu shabaab ulmujaahidiin iyadoona koob iyo toban macalimiin la guddoonsiiyey ijaasada sanadka ee qur-aanka waxay ka kala yimaadeen wilaayaadka kale ah jubbada dhexe baay shabeellaha hoose xafladda lagu maamuusayay macalimiinta waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sidoo kale dad kale kelimaad ayaana laga jeediyey aan ku bilowno culimada waxaa u hadlay culimada sheekh cabdiraxmaan firin وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن شاء الله تعالى وحير وحان كهضلينا ما دام قرآنك إلهي سبحانه وتعالى لقوا وينين هيا حفلة كارهان معلمين تا een cilmul qiraa'aad ka takharujtay oo wiilal iyo gabdhaba leh annagana maanta mas-uuliyiin culimo waasiya nabadoonno markhaati nalooga dhigay inaan macallimiin tihiin yaan insha allahu tacaala waxaan ka taabanaynaa allah subxaanahu wa tacaala aayaddan akhrin wuxuu ku leeyahay dadka mu'miniinta ah allah subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakhira waa kor yeelay ruuxu mar hadduu towxiidka u saxmo oo towxiidkiisa uu saxan yahay ilaahay adduun iyo aakhira waa kor yeelay haddana dadka cilmiga leh oo diinka la yaqaana ilaahay waa sii kor yeelay subxaanahu wa tacaala cilmigu marka ibnu xajar casqalaani fatxulbaaris uu ku leeyahay cilmigu waa qur-aanka xadiidka iyo fiqiga weeyaan culuumtan kale la barto culuum addunya weeyaan laakiin cilmigu saddexaasoo ka indilaaqaa iyo aalaadkiisa weeye ilaahay marka subxaanahu wa tacaala cilmigaas diiniga ah ee qur-aan iyo xadiidka iyo fiqiga leh baranaysaan qur-aanku waa kalaamu raxmaan subxaanahu wa tacaala ninkii marka barta shayga sharafta leh ruuxii bartana shayga sharaftiisuu yeelanhaya dadka marka mucalimiinta ah oo dadka diinta ilaahay barahaya waxaa laga rabaa aadaab baa laga rabaa haddii laakiin cilmigii aad barato laakiin aad ku dhaqmi weydo cilmigiina waa dulaysay adna waa isdulaysay hamaam bin munabih wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi cilmiga ruuxa markuu barto sharaf ayuu helayaa wain kaana daniyan xataa markii hore ruux qarsoon oon la aqoonin buu ahaa wiilaan la aqoonin buu ahaa gabadhaan la aqoonin buu ahaa cilmiga markuu ruuxa barto sharaf ayuu yeelanhayaa buy waalciza ruuxa wuxuu helahayaa cizi iyo sharaf wuu helahayaa mar hadduu diinta ilaahay barto subxaanahu wa tacaala markiisii hore wain kaana muhiinan ruux ihaanaysan buu ahaa wain kaana qasiyan xarakatu shabaab mujaahidiin dadaalka ay sameeyeen inay raggan xareeyaan rag meelo badan looga keenay qiraadkii la baro jazaakum allahu khayran ilahay idin barakaya camalkiin waxaa waxa lagu sii farxo ah jamciyat alqur'aan oo ardadii ka takharujtay qiraa'aadkii dib ugu celiso macallimo u qaadatay khayr allah sii ayagan waxaad u fiican wuur waxaa dardaarankeenna uu yahay ikhwaanii cilmiganu camalfal buu u baahan yahay cilmiganu tawaaduc u baahan yahay cilmiganu wuxuu u baahan yahay ammaan u baahan yahay cilmiganu wuxuu u baahan yahay asakhaa deeqsinimo in la deeqo oo dadka la siiyo dadku maal ooma baahna cilmi u baahan yihin waxaa laydinka baya howlaha inaad dadaashaan wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaas ka gadaal waxaa hadlay sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أولا وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى إنا أهيسيي إلهي وحان أمهد علينا إنا نصرق يقوشة إيوه تأييدك إلهي نسيي شلي دو حبا مانا نهين ما أنتنا إلهي مقعيني وحكسر يالي magacyo badanoo dunida ka jiray oo ilaahay ka sarad yeelay annagoo muslimiina magaca islaam gaalka ku nool eshiya weliba ku nool kuuriya shimaaliya ama ku nool yaabaan inuu maanta maqlo jihaad iyo waxa la yidhaahdo iyo waxa loo jihaatamayo inuu maqlo kadibna luqadda carabiga uu barto si uula socdo waxa ka socda caalamul islaami shalayna lama aqoonin ilaahay baa subxaana wa tacaala sharafkaas ina siiyey ilaahayna diinkan ugu fadilay iyo inta aan islaamku haysanno aynu dirirayno ilaahay baa mahad leh dadka macallimiinta ah dadka soomaalida ama dadka muslimiinta agtooda qiimo weyn bay ku lahaayeen ilaa iyo maantana qiimo weyn bay ku leeyihiin macallinku wuxuu ahaa qofka lagu daydo oo dadku ay yidhaahdaan macallin hebel baa qur-aanka isoo baray la ixtiraamo laga dambeeyo haddana waa siri waxaan rabnaa qiimihii asagaa in la ilaaliyo qiimihii asagaa macallimiintu xaggooda inay ka ilaaliyaan qiimahaasna runtii macallimiintu way lahaayeen nimaanan qur-aanka baranina dadku agtooda waxba kama ahayn manzila loo sameeyey xamladii weynayd ee aynu galnay labadii sano ama labaatankii bilood aynu soo dhaafanay cadowga nagu soo qaaday waxaad ka warhaysaan xasan gurguurte iyo xulafadiis ama amerikaan iyo xulafadooda inay ku jabeen min xayu caskari wa min xayu siyaasa wa min xayu aliqtisaad dhinac kasta inuu ilaahay ku jebiyey ayagoo ay la jiraan diyaaradihii ugu badnaa abad intaan macaarigta kula jirnay cadowga turkiga berakdaarka la yidhaahdo kuwa amerikaanka helikabtaradooda ayagoo har yihiin waxaa weeye xamlatu daa'iraad bay ahayd laakiin muslimiintu waxay yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil meeqaad u joogteen oo xaadar u haydeen xamlaadka saliibiyada nagu soo laalaabtay kam meeqa xamladan soo marnay kullama ay xamlo timaado harkudhigeedkeena wuxuu ahaa xasbuna allaahu wa nicma alwakiil ilaahayna waa naga kaafin jiray xamladaas waxay ku dhammaatay bilfashal bay ku dhammaatay rajacuu maca khufay alxunayn faruu wahum yajruuna adyaala alfashali walhaziima gaalada amisoome annagana la joogtay magac kasta ha la baxda ee kufriga annagana la joogay asagana wuxuu joogaa ya'sigii ugu dambeeyey waddankeenna geedi bay ka yihiin sheekh yuusuf alcuyeyri calayhi raxmatullaahi baa wuxuu yidhi dagaalka iyo guusha maaha cadowga macaarigta inaad ku jebiso keliya waxaa guulaha waaweyn ka mid ah macnawiyaadkii cadowga ku hayay inuu kula dagaalamo inaad jebisid amisom iyo amerikan iyo riddo macnawiyaadkii ay hayeen toban iyo dhowr sano kadib dagaalkeena ay u hayeen maanta ma jiro ma jiro maanta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala xafladaha soo socda iyo kuwa iman doona cawaasimta dalka ee muxtalka ah inaan insha allahu aynu ku dhigan doono ilaahay idinkiisa wamaa dalika cala allahi bicasiis arrinkaana ilaahay agtiisa kuma culsa wax weyn kuma aha gacanna jihaadkii baa lagu wadaa gacanna horumarinta mujtamaca bulshada lagu wadaa dadkaygaga waxbarashada idinkaa u fadhiya waa kuwaan u arkaysaan wax alle wixii gurmad ahaa ummadda u baahanaydna waa la sameeyey marka waxaana laka doonayaa walaalayaalow inaan iska garabsanno camalka adag cid waxaa leehi ninkii joogaa lagu dilaa qarniga kan annagaa joogna annagaana raayadan tawxiid ka qaadnay shalay baan ilaahay weydiisanay allahuma aqim raayat tawxiid annagoo macallimiin dugsi iyo xalaqaadka wax laga akhriyo meelaha la joogjoogo ilaahay waa keenay meel looga leexdeen male haddii chrismas la keeno haddii dhulka isla gilgilo haddii wax kasta yimaadaan xaggaa waa tegaynaa ra'sumaalka ma laga tegaa ra'sumaalka aan haysano waa diinkeenna ilaahay baa maanta nasiibkeenna ka yeelay aminka inaan noolaano salaxudiin alayuubina ilaahay maalin buu nasiibkiis ka yeelay maantana annagaa ilaahay qayb ahaan nooga soo aadiyey shaqadan way muslimiintu leeyihiin sida ay ahayd inaan gudanaan alka rabaa aan isgarabsanno rag iyo haween inaan isgarabsanno waxaa walaaluhu qaar ee baraarujiyeen ragga culimmada ee qur-aanka bartay faanore farakama qodna dadka annagana sugaayo inaan cilmigan shareecada aan gaarsiinno iqraa'aadka tirada ay leegyihiin iyo dadka hadda waa soo baxay hadda la leeyahay oo tiradooda aadkay u yar tahay marka la isku eego waxay la mid yihiin beer boqol hektara matoor jangafaay la saaray muxuu waraabinaa yasqi maa xawlahu insha allahu markii aan ilaahay tamkiinna siiyo intaa in ka badanna way suurogeli doontaa waa bilow idinku marka bilowgii baa tihiin qiraa'aadka marka la yidhaahdo bilow baa tihiin qaybtii u horraysay marka wax noo baratay baa tihiin jazaakum allahu khayran soo baxday waxaan rabnaa marka dadka idin fadhiya dad yar ma aha dadka qiraa'aadka idinka rabaa dad yar ma aha dadka qur-aanka lafdigiisaba eberba ka ah ayaa ciidda ka badan nimiyow marka intaad wax baranayseen dad baa bannaanka taagnaa oo qorraxda sugayay idinku fursad waxaa hesheen qiraa'aat alcashara aad ku barataan oo tartiib aad meel u fadhidaan intaad tartiibku wax baranayseen dad baa dhididka iyo dhiigga ka dhammaaday ilaahay hadduu idin keenay gacanna jihaadka ku gala oo furmaha aada gacanna dadka qur-aankii iyo qiraa'aadkii iyo tasiixigii dadka ku bara soo dhowaada aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale gabdhaha iyo ragga iyo culimmada iyo qiyaadada iyo ragga meesha fadhiya fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu markan waa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا لي إلهي أما هذا سبحانه وتعالى إلهي إنه كل مية مكان كان آتكو قيمة بضن وأن كو حسين وكو إكرامينا ولا لهن معلمين تا كقلين شبيه طبعا كقراءة إلهي سبحانه وتعالى kulankaa naga soo qaybgeliyay ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalihii macalimiinta u soo dhabar adeegay waxbarashada wakhtiga dheer soo qaadatay juhdiga iyo dadaalka badanna ku bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allaha ugu daraan leenahay macalimiintii wax soo bartay labadii sheekh ee hadda hortay meeshaan ka hadashay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha siiya miaalkoodaoo kalena ilahay dhexdeena ha ku badiyo insha allahu tacala ilahay weydiisanayna waxay ku soo siyaadiyeen wilaayaadka islaamiga iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba arrin fiican oo aada u wanaagsan oo kudayasho mudan iyagoo kalena insha allahu tacala ilahay waxaa weydiisanaynaa inuu inoo badiyo mirahoodiina hadda waan haynaa kow iyo toban iyagoo insha allahu tacaala kow iyo tobankana mid walba waxaan ka rajaynayaa ugu yar kow iyo toban kale inuu soo saaro iyo ka badan hadduu ilaahay sanadaha soo socda hadduu ilaahay idmo xaflado kuwa lamid ama ka qiimo badan oo mid walba macalin uu soo saaray arday kale oo tobanka qiraa'o yaqaana yaan ilaahi subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu ilaahi subxaana watacaala inoo hirgeliya waxaan sidoo kale u mahad celinaa jazaahum allahu khayran walaalaha maktabka dacwada iyo jamciyadda qur-aanka kariimka oo iyagoo arrintan u dhabar adeegay wakhti badanna ku bixiyey ficlanna xilliguu jihaadku bilowday la kowsaday dacwada inay bilaabaan qur-aankan ahmiyad gaaray siiyaan iyaguna insha allahu tacaala dadaalkoodii mirahoodii iyuu ilaahay maanta tusiyay alxamdu lilah tan iyaga waxay u kordhinaysaa dadaal iyo juhdi badan inay la yimaadaan isku daygaan hadday ku guulaysteen kuwo kaloo badan insha allahu tacaala inay isku dayaan yaan rajaynaa insha allahu tacaala oo uu nagala joogo sheekheena aburuqiya waxaan rabay insha allahu tacaala dee kelimaadkii waa dheeraaye dardaaran un baan rabaa insha allahu tacaala inaan soo jeediyo walaalaha culammada ah shuyuukhda ee macalimiinta kasoo qalinjibiyey ee xafladan takriimka maanta loo dhigaya horta ilaahay subxaanahu watacaala uu idiin nimceeyey wax ilaahay bani aadan uu siiya oo ilaahay ugu deeqa waxa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ilahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa uu idin baray qiraa'aadkii oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu idin baray maanta horteennaa laidinku siiyey ijaazadii laidinku siiyey min yowmin ahaada laga bilaabo imtixaan yaa idiin bilowda marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa qof walba inuu ku talagala imtixaankaa siduu uga gudbi lahaa shalay meesha aad joogtid ma joogtid maanta waxaa tahay qof macalima oo ilaahay kitaabkiisa xambaarsan oo ijaazadii haysta oo khalaa'iqdan horteedii looga marakacay inay mataqaanaaye ruksadaa laidiin siiyey inaad ummadda diinkaa bartaan oo fasaxaad u haysataan ammaanadaa idin saaran marka waxaan idinka rabaa insha allahu tacaala sida walaalihii iga horreeyay u dardaarmeen si xilmi iyo dulqaad leh tawaaduc leh inaad u gudataan insha allahu tacaala fursaddaa marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala saaxadan jihaadka iyo shareecada ilaahay lagu dhaqmayo dhexdeeda inaad ku sabirtaan taa waa mas-uuliyad idin saaran insha allahu tacaala si gaara miraha inaad ku ilaalisaan cidda beeratay dhexdeeda insha allahu tacaala waxaan kaloo idiin dardaarmayaa inaysan idiin kordhin isla weyni oo tawaaduc badan aad la timaadaan aqoontu dadka qaarna waxay u kordhisaa inay isu duleeyaan ilaahayna kor ugu qaadaa dadna waxay u kordhisaa inuu qofku isla weyne qaado macallin yaroo qur-aanka jebinaya hadduu arko uu yidhahdo bal waxaana macallin eega ummadda waxu akrinaya masaajid lagu tukanaya haddii la arko inuu yidhahdo bal eega suu qur-aanka u akrinaya ninkan warada qur-aanka soo baro adiguba shalay sidaas ahayd kadalika kuntum min qabl faman allahu calaykum ilaahay idinku galladaystay waxaa marka idiin dardaarmaya insha allahu tacaala fursad walbo aad heshaan haddaad safar ku jirtaan haddaad meel joogtaan haddaad masaajid joogtaan waxa ugu yaray dadka aad ka saxaysaan suuratu faatixa noqoto farxaddan waxay u soo hooyatay horta wilaayaadka islaamiga oo dhan iyo usoo hooyatay laakiin annaga guuliya inoota inagoo dagaal ku jirna halgan ku jirna inaan xaflad u dhigno kow iyo toban macallimiin oo ka qalin jebisay tobanka qiraaw so wax ilahay lagu mahadceliyo maha alxamdulilah wey wax ilahay uga mahadcelino farxad weyna inoota marka insha allahu tacaala farxaddan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala si ilaahay noogu laazimiya inaan ilaahay ku shukrino mahaddaan badan oo khaasatan wilaayada jubbal wusta oo martida aad u tihiin macadkuna uu ku yaal labada macallin ay marti u yihiin oo joogaan ardaduna ay joogaan jubbada dhexe haddaan nahay waa idinku soo dhaweynaynaa macaahiddii soo baxday kuwo kaloo cusubna insha allahu tacaala waa idinkala shaqaynayna hadduu ilaah idmo jazaakum allahu khayran si guud insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynayaa walaalaha martida waxaan ilaahay idin weydiinayaa subxaana wa tacaala inuu idin barakeeya inuu ilaahay idinka dhigo kuwo jiil cusub oo kale soo saara yaan ilaahay subxaana wa tacaala idin weydiinayaa kuwa ay ummaddu mahdiyaan allah idinka dhigo insha allahu tacaala kuwii ahlu qur-aanka ahaa oo maalinta qiyaamo kitaabkooda midigta lagu siiyo allah idinku daro subxaana wa tacaala ilaahay kuwa uu kitaabka maalinta qiyaamo u dooda oo xujada uu u noqdo uu yidhahdo waa i akhrin jiray waa ii soo jeeday allah idinku daro insha allahu tacaala kuwa jannada intay koraan salaantii jannada leh kora oo akhriya mansiladiinu waxay ku eg tahay meesha qiraa'adiinu ay ku ekaato yaan ilahay idin weydiinaya subxaana wa tacaala inuu idinku daro wajazaakum allahu khayran وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan markaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatan iyo afaraad taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo haya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarika waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
xalqada afar iyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaanka budbud ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo lagu soo afjaray ciidamo duulaan ku ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka dowladda maraykanka oo hormuud ka ah duulaanka gardarada ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa doorashadii madaxtinimada ee ee uu kusoo baxay xasan sheekh kadib waxa ay dalka kaga dhawaaqday xamla dagaaleed lagu doonayo in lagu ciribtiro maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si hadafkani loo xaqiijiyo kumanaan askari oo soomaali ah ayna kor ka ilaalinayaan diyaaradaha daroonista ee maraykanka ayaa lagu soo daadgureeyey deegaano dhaca gobolada dhexe ee soomaaliya iyo gobolka shabeellaha dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan difaaca diinta iyo dalka iyo hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa dhankeeda qaaday silsilada macaarig faasilo ah oo lagu fashilinayo gulufka dagaaleed ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah mid ka mid a dagaaladii waaweynaa ee dhacay bisha ramadaan ugana dhignaa muslimiinta wilaayaadka islaamiga ah fatxi weyn waa macrakadii budbud taasoo dhacday sideed iyo labaatankii ramadaan kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigyadii ay deegaanka ka samaysteen ciidamada soomaalida ee fulinaya ajandaha maraykanka iyo shisheeyaha goobta waxaa ka dhacay dagaal lagu riiqmay jab qaraarna lagu gaarsiiyey ciidamada duulaanka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xaqiijisay in dagaalkii budbud ay ku dishay ugu yaraan konton askari kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya ayaa maalmo kadib dagaalkii budbud waxa uu baahiyey muuqaal kooban oo ka turjumaya wixii ka dhacay budbud iyo khasaaraha culus ee dhabarka loo saariyey ciidamadii loo soo carbiyey duminta ku dhaqanka shareecada islaamka dagaalkii budbud waxa uu kaalin weyn ka qaatay xamalaadkii looga hortegayay gulufkii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah dagaalka kadibna deegaanka ayaa noqday mid xur ah oo uu dib ugu soo noqday maamulkii islaamiga ahaa muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayaadka galgaduud mudug iyo hiiraan ayaa aad u bogaadiyey uguna farxay macrakadii budbud waxaana mar kale caddaatay in kooxda yar ee allaah kaashanaya ay jebin karto kooxda tirada badan ee gardarada kusoo duushay waxay macrakadii budbud ka mid tahay laguna diiwaangeliyey futuuxaadkii ramadaaniga ahaa ee mujaahidiinta bariga afrika iyagoo ku dayanaya halyeeyadii saxaabada iyo jiilkii faatixiinta usoo hooyeen ummadda muslimka ah نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa qaybta afar iyo labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysiyada marka hore allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinayaa intaas kadibna wariyaashii barnaamijka nagala qayb galay kan mid la mid ah inta aan maqalkiisa dib ugu kulmi doonno salaamun calaykum